agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maamulka koonfur galbeed soomaaliya yacquub cisaaq xuseen ayaa magaalada baydhabo ka daafuray shir looga hadlaya xaalada barakacyaasha iyo arrimaha xalka waara daafurka shirka ayaa waxaa kasoo qeyb galay agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maamulka koonfur galbeed soomaaliya mas-uuliyiin ka socotay wasaaraddaasi ee qeybaha kale ee bulshada degmada agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maamulka koonfur galbeed soomaaliya yacquub cisaaq xuseen oo daafuray shirka ayaa ka warbixiyey maanta waxaa wasaaradda qorsheynta noogu qabsoomay shirkii saddex biloodlaha ahaa ee guddiga farsamo ee arrimaha xalka waara kaasoo looga arinsanayay ajendayaal aada muhiim u ah dabcan si aad la socoteen bishii abriil sanadkan wasaaradda qorsheynta waxay qabatay kulan weyn oo looga tashanayay arrimaha ku saabsan wadiiqooyinka xalka waara kuwaasoo la isugu keenay dhammaan stakeholderska ka shaqeeya haddii ay ahaan lahaayeen hay-adaha dowladda hay-adaha international partneriska ee nagala shaqeeya iyo kuwa localka ah iyo bulshada qeybaheeda kala gedisan shirkaas waxaa lagu lafagura lagu faaqidaye caqabadaha haysta barakacyaasha ku nool deegaanada koonfur galbeed fursadaha ay haystaan iyo maxay ahayday sidee way forward wax looga qaban karaa marka maanta waxaa isugu imaanay shirkaas noo qabsoomay bishii abril inaan u sameyno validation aan soo bandhigno warbixintii ka soo baxday aan u qeybino dhammaan stakeholderska si ay ayagana inputkooda ugu daraan saas si la mid ah waxaa magaalada muqdisho lagu qaban doonaa asagoo national level ah oo dhammaan stadyada ay kasoo qeybgeli doonaan marka shirkeena maanta intaasuu ku saabsanaa wuxuuna ku dhammaaya si guul ah shirkan oo la qabto saddexdii bilood hal mar ayaa waxaa ka looga hadlayay caqabadaha haysta barakacyaasha ku nool deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo sidii wax loogu qaban lahaa dhibaatooyinka ay wajahayaan